Dowlada hoose ee degmada Kismaayo waliba ayaa ku duula ay tahay qaran qaado u kaabilicda magaalada iyo nadiifinta wadooyinka laamiga ee cusub ihaani horaba iyo waliba kordhiidaya shaqaalo ka shaqeeya jaranka nadaafada degmada Kismaayo iyadoo hakadartaya boqol qof oo shaqaale ah hanseetosi maalinle ka shaqeeya doonana nadaafada wadooyinka dowlada hoose ee degmada Kismaayo iyo waliba tilaabada goolata sidii loo helan lahaa Kismaayo nadiif ah oo bilcdiye sareyta walibana bulshada lagu codsada iyo qashanka hanka shimna gobo biyo mareenada oo lanka talagal iyo maranga biyo roobabka si magaalada iyo aneegnagana goobo biyo fadhiidayana iyadoo noocidii laka araga falalkaasiya iyo dowlada hoose ee degmada Kismaayo iyo ku qaada doonta tilaabooyinka haboona gudoomiyaha xaafada faanoole ah agaasimaha waxda deegaanka ee degmada Kismaayo Cabdifataax Aadan Cabdulaahi iyo waliba uu ku hadalaya sida habsami leeyahay oo ka dareerta ololaha nadaafada ee waxaan ka shaqaynaynaa nadaafada ee drainage-yadii xidhmay ee la sameeyay cusbaa wixii qashin lagu guray waan ka guraynaa waana ka dhammaynaynaa ee dad waxaa jira shaqaalaha oo boqol qof ka kooban oo degmada dowladda hoose ay qaadatay dadkaasna waxaa loogu tala galay inay nadaafiyaan laamiga ay ka nadiifiyaan carrada qashinka riniijka meelaha dhooqada iyo biyaha iyo qashinka lagu gura ee laga nadiifiyo bulshada reer kismaayoodna waxaan ka codsanaynaa haddii la nadiifinayo oo lacag lagu bixinayo oo wakti la gelinayo oo maaragtay dhibaato kasta lagala kulmaya qashinka guridiisa annaguna aan u dhabar adeegayno shaqada yadana ay tahay idinkana dadkana waxaan ka codsanaynaa maaragtay inayn qashinka laamiga ka ilaaliyaan meherad kasta oo laamiga ka soo hor jeeda waa inay ka ilaalisaa dhirinijka ka horreeya ayn qashin ku ridin waa inay qashinka ka qaada waa inay noqon maxaa la dhihi jiray qashindhige qashinqaado qof kasta waa inuu noqdaa oo magaalada la nadiifiyaa dowladda hoose anaa afkeeda ku hadlayo afka guddoomiyaha ku hadlaya waxaan innaga diyaar u nahay inaan maaragtay aan qashinka ka dhammayno magaalada kismaayo lixda bilood ee soo socota weliba bilahan hadda ugu hor leh waxaan rajaynaynaa insha allah inaan qashinka ka dhammaynayno aan lagu arki doonin dhirinij qashin ku jiro aan lagu arki doonin qashin meel iska yaalla aan lagu arki doonin carrada ee maaragtay laamiga kusoo fidaysa laamiga oo baabuurta iyo dadku ay keeneen aan lagu arki doonin maaragtay meelaha dadku ay bulaacadaha ay ku fureen laamigii ama biyaha ay ku daadinayaan waan uga digaynaa waxaana tallaabaan ka qaadaynaa sharciga waafaqsan qofka laamiga hallaynaya ama jebinaya mawaadin maaha maadaamuusan mawaadin ahayn tallaabada ku habboon baa laga qaadaya waa la ganaaxayaa waa loo digayaa waa la ganaaxayaa wakhti baa lagu bixinaya insha allah waxaan rajaynaynaa magaalada nopoliina oo nadiifa oo aan qashin lagu arkaynin waxaad ogtihiin nadaafaddu waxay ka mid tahay diinta qayb ka mida waaye hadduusan qofku nadaafad lahayn iimaankii qayb ka mida waaye macnaha waa wax xun waa caafimaadkii bay waxyeelaynaysaa waxbarashadii waxyeelaynaysaa wax kastay waxyeelanaysaa isku socodkii bay waxyeelanaysaa amnigiibay amnixumadii bay qayb ka tahay oo qashinka meesha la tuuro tahay wax cad oo muuqata iyo isbeddel muuqatana waan ka keeni doonaa haddii lahayd ololagu nadaafadeed oo la wadaayo waliba uusa dareero doonay mudoley biloode walibana maamulka degmada kismaayo kala shaqeeya ayaana hay-ada gift of the gifas oo kaalinyo ku qaadayda howlunga